الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وكتابكeenii alfiqu lmanhaji siba waxaynu ku jiray wasiyada ama dardaaranka iyo axkaamtii ay lahayd waxay noo sheegeen culimmadu inay wasiyada ama dardaaranku arkaan iyo tiirar leedahay tiir kastaana uu shuruud leeyahay marka arkaantii wasiyada ee afarta ahayd muuse oo kii dardaarmayay iyo shuruuddiisiia waynu ka soo baxnay muusaa lahu oo kii loo dardaarmayeyna waynu ka soo baxnay muusaa bihi kii la dardaarmayey ayaynu halkan ka gelaynaa waxay dhahen culimmadu shuruudu lmuusaa bihi shayga la dardaarmayo shuruuddiisa walilmuusaa bihi shayga la dardaarmayo shuruudun baa u sugnaatay idaa taxaqaqad markay xaqiiqowday dhabowdo saxat ilwasiyatu wasiyadu way ansaxaysaa wa idaa lam tataxaqaq marka aanay xaqiiqoobinna laqad wasiyadaasi laaqi iyo waxba kaba jiraan ayay noqonaysaa waxay leeyihin culimmadu shaygan la dardaarmayo shuruud buu leeyahay shuruuddaa haddii shayga la dardaarmayo laga helana wasiyo ansaxday bay noqonaysaa haddii shuruuddaa dhammaanteed la waayo ama qaar ka mida la waayana laqwi ayay noqonaysaa iyo waxba kaba jiraan wa hadihi shuruudu hiya alif an yakuuna almuusaa bihi shaygan la dardaarmayaa waa inuu yahay mimaa kii yaxilu alintifaacu bihi in la intifaacsado oo la dheebsada ay xalaal tahay oo falaa tasixu lwasiyatu wasiya iyo dardaaran ansixi maayo bimaa yaxrumu waxay xaaraan noqonaysaa alintifaacu bihi dheebsigiisu ka allati lahwin waa allooyinkaa iyo alaabaha la tunta ee lagu dheelo waqimaarin iyo wamwa qimaarin iyo qimaarkii kuma ansaxaysa dardaaran waxay leeyihiin shaygan la dardaarmayaa waa inuu yahay waxay xalaal noqonayo intifaacsigiisa iyo dheebsigiisu oo sharcigu inoo ogol yahay shaygan in la intifaacsado o la dheebsado markaa waxa aan ansaxaynin in la dardaarmo waxaan intifaacba lahayn ama wax intifaac iyo dheeb leh laakiin dheebda iyo intifaacaasi aan shareecadu inoo bannaynin sida aalooyinka lahwiga ama dheelka ee la tumo dee hadday kamanka iyo miisiga iyo wixii lamida ay tahay waxa weeye haddiiba intifaac iyo dheebi ay ku jirto dheef iyo intifaac markaa uu sharcigu baneeyey maaha waa khimaarkii isaguna in la dardaarmo isagana ma ansaxayso ba an yakuuna waa inuu yahay shaygaa la dardaarmi qaabilan mid aqbalaya linaqli rarid iyo guurin falaa yasixu ma ansaxaya alwasiyatu dardaaran bilqisaasi la dardaarmo walaa bixaqi shubcati shubco xaqeed in la dardaarmaana ma ansaxayo liannahaa iyadu laa taqbalu naqla naqlin iyo rarid iyo cid kala siin ma aqbasho lianna mustaxiqahaa qofka mustaxiqeeda ah ee mutay laa yatabakanu ma makansanayo oo suurtagal u noqon mayso min naqlihaa inuu guuriyuu raro cid kale u raro ma makansanayo u suurtageli mayso waxay leeyihiin qodobka labaad ama shardiga labaad shaygan la dardaarmayaa shay aqbalaya naqlid iyo rarid iyo qofku inuu intuu isagu iska rara cid kala siiyo ama uu cid kale ugu deeqo wax aqbalaya waa inuu yahay tusaale ahaan oo kale waxay yidhahdeen ma ansaxaysa wasiye iyo dardaaran qisaas uu qofku dardaarmo oo masalan qof baa qof aada adigu aada leedahay qisaastiisa dilay qisaastii adiga ayaa yeelanaya markaa inaad qof u dardaaranto tiraa hebelow qisaasta ninka aan ku yeeshay baan kuu dardaarmay ee marka aan dhinto adigaa lehe markaa fusho ma ansaxayso qisaastu waa la kala dhaxlaa oo xaq la kala dhaxlo weeyo adigoo qisaastii lahoo mutay haddaad dhimato ciddii dhaxalkaaga lahayd baa kaa dhaxlaysa laakiin naqlid iyo raridaad cid kale u ratood cid kala siisaa ma ansaxayso walaa bixaqi shufca shufco xaqeedna kuma ansaxayso xaqu shufca waxa weeye haddii masalan qof aa guri wada leedihiin labadaa qof ee guriga wada leh haddii mid ka midii u baahdo qeybtiisa inuu iibiyo waxa xaq loogu leeyahay inuu qofkii guriga lalahaa yidhaahdo niyow waan ka maarmo anigu meeshii inaan iibiyaa baan doonayaye ma iga iibsanaysaa lacagtii ma i celinaysaa waa inuu sidaa yidhaahdo haddii markaa uu dee u celin karu ka iibsan karana inuu celiyuu ka iibsaa wixii ay soo marayso anba uu fasaxu yidhahda may anigu ma iibsan karaye iskooqa ka iibso haddii haddaba isagii oonu bandhigin uu shaygii ay wada lahaayeen intiisii ama dhulhaada ama gurihaada ama wax kalaada uu suuqa ka iibsado qofkaa isagu meeshii ku hadhay ee qeybtiisii aan iibinin wuxuu xaq u yeelanayaa waxa la yidhaha xaqu shufca oo qofkii iibsaday lacagtuu siisay intuu u dhigo inuu yidhaahdo anaa iskula wada wareegaya xaqu shufca waa kaa markaa masalan guri caynkaasoo kale ama dhul caynkaasoo kale ahoo cid wada lahaydeen ayaa ciddii markaa ay iibisay adigoon markaa shufcaysan baad leedahay qofkalow adaan kuu dardaarmaye gurigaa inaan qaybtaan la iibiyo soo shufcaysaamaan lahaaye adigu markaa waan kuu dardaarmay taasina ma ansaxayso leanna waa xaq adiga kuu sugan oo lagaa dhaxlaya laakiin cid kale inaad siiso aanu ansaxaynin waxay yidhaahdeen culimmadu wa binaa'an calaa haada shardayni saabiqayni iyadoo lagu dhisayo labadaa shardi ee inoo soo horumaray fa ina alwasiyata dardaaranku tasixu waxay ku ansaxaysaa fi lumuuri ataaliya arrimahan soo socda alif tasixu alwasiyatu bilmaali almajhuul waxay ku ansaxdaa maal majhuula oo laga jaahil yahay kaalxamli fi lbatni waa sida dee ilmihii caloosha ku jiray oo kale wallabani fi darci caanihii candhada ku jiray wasuufii iyo dhogortii calaa dahri alghanami adhiga dhabarkiisa iyo dushiisa saarnaa lianna alwaaritha ka waaridkae dhaxlahaahi yakhlufu lmuwaritha kan dhaxal siinaya khaliif iyo ayuu uga noqonayay fii hadihi alashyaai waxyaalahan fakadalika almuusaa lahu ka loo dardaarmayaana waa la mid walianna alwasiya dardaaranku midda labaad taxtamilu waxay ixtimaashaa aljahaalata ka jaahil noqosho ayay ixtimaashaa waxay leeyihiin labadaa shardi innagoo ka duulaynaa wasiyadiiyo dardaaranku waxay ku ansaxdaa xoolo laga jaahil yahay oo aan la garanaynin sida neef xoolaha uur leh yacni oo yacni riman inuu markaa qofku yidhahdo hashaasi ama laxdaasi ama ridaasi waxay rimantahay caloosha ku sido ayaan hebelow kuu dardaarmay way ansaxaysaa hadda wuxuu yahayna lama garanayo oo war looma hayo neef halkan oo markaa candho walwaalaysa caanahee candhadeeda ku jira ayaan kuu dardaarmay waa ansaxaysaa iyaduna waxaa kaloo ansaxayaa dee xayawaankan sida idaha qaarkood oo dee dhogorta badan yeesha ee dhogortoodana laga faa'iidaysto ee dee kabaha iyo busayaasha iyo yacni jaakeedaya laga samayso suufkii ama dhogortaasoo markaa saaran dhabarka markaa adhiga ama idaha iyadana dardaarankeedu wuu ansaxayaa iyadoo dee wixii ka soo bixi doona aan la garanaynin leannahu waxay leeyihiin qofka waaridka ah ee dhaxlaha ahi qofkan muwaridkaee dhexdihiisa ahaa ashyaadan khaliif buu uga noqonayayoo isagaa halkiisii istaagayoo siduu isagu u lahaa ayuu kana u mudanaya ayuu khaliif uga noqonayaa kadalik kan muusalahowga loo dardaarmayaana dee kaa waaridkaa unbuu la mid noqonaya midda labaad wasiyadu maadaama ay wax iska tabaruca tahay iyadu xagga jahaalada iyo waxaan in laga jaahil noqdo way iska aqbashaayo wixii mucaawadaad ah ee wixisdhaafsi had iyo goraale uu ku jiro ee hadhowto jahaaladeedu isqabsi iyo muran uu keenayo ayaa la diidaa laakiin wasiyadu maadaama ay iska tabaruc tahay jahaalada iyo ibhaamka iyo yacni xataa wixii ood markaa jirinba way aqbashaa siday noo sheegi doonaan baa tasixu lwasiyatu waxay ku ansaxdaa bishay lmacduum cinda alwasiyati shay aan jirin dardaaranka agteeda kaan yuusiya waa inuu dardaarmo bihamarati shajaa bihamaratin midho sataxdudu iman doona aw xamlin ama uur sayakuunu ahaan doona lianna alwasiyata ixtumila fiihaa waxaa la aqbalay oo la yacni qaatay wujuuhun min algharar wejiyaal qarar iyo kada ah rifqan binnaasi ayadoo dadka loo dhimrinayo wa tawsicatan calayhim iyo iyagoo loo ballaarinayo fatasixu waxay ku ansaxaysaa bilmacduumi shay aan la haynin kamaa tasixu bilmajhuuli shay laga jaahiliyaba siday ugu ansaxayso walianna almacduuma shayga macduumkeen la haynini yasixu tamalukuhu mulkintiisu wuu ansaxaya bicaqdi salami caqdusalam lagu mulkiyo waalmusaaqaati waraabta lagu mulkiyo waalijaarati iyo kiroyn fakadalika alwasiyatu wasiyada iyo dardaarankina waa la mid waxay leeyihiin culimmadu waxa kaloo wasiyada iyo dardaaranku ay ku ansaxdaa shay macduumahoo markaa la dardaarmaya aan laba hayninba tusaale ahaan geed dhirtan midhayso ah sidaa dee dhirtaa cambaha ama dhirtaa liin macaanta ama liinida camarta ama saytuunka yacni dhiraha markaa midheeya ayaa wuxuu leeyahay waxaan dardaarmay midhaha soo bixi doona dhirtaasi ay yeelan doontaan hebelow ku dardaarmo xilligaa uu dardaarmayana midh midhahay kuma yaallaan ama xamli iyo markaa uur ayuu dardaarmaya ahaan doono wuxuu leeyahay hashaasi sanadkanay rimaysaaye ilmaha markaa ay rinda ayaan ku dardaarmay buu leeyahay way ku ansaxaysaa bay leeyahin wasiyada iyo dardaaranku leannu wasiyadan iyo dardaarankan waxa markaa la ixtimaalay oo la ogolaaday waxyaalo badanoo markaa qarar iyo kada uu ku jiro wajiyaal badanoo qarar iyo kada ku jiro ayaa la ogolaadayoo maadaama oo shay tabaruca ay iska tahay dadka ayaa loogu dhimrinayaa dadka ayaa loogu waasicinayaa oo loogu markaa inay markaa dee waxa markaa manfacada iyo dheebdaas iyo tabarucaas inuu wada gaadho markaa waxay ku ansaxaysaa shay macduumahoon la haynin siday ugu ansaxdaba shay majhuul ah oo laga jaahil yahay midda labaad waxay leeyihiin shay macduumahoo aan jirin dee waxa lagu milkin jirayba dhowr caqdi oo shay macduuma lagu milkiya ayaa jira iminka caqdu salam oo kale oo qofku uu lacag bixinayo oo dabeetana uu ku iibsanayo shay mawsuuf ahoo la sifeeyey oo la tilmaamay oo xilli markaa loo qabanayo waxaa la yidhaahdaa caqdu salam markaa waxa weeye waa shay aan qofku haynin xilligaa markaa lacagta la siinayuu qaadanaya heshiiskaa la gelayo waa shay aanu gacanta ku haynin oo shaygan muslamu fiihiga ah ee lagu horumarsanayo ee mabiicda iyo shaygii markaa la iibinayay ahi dee waa macduum markan caqdigu u dhacayo waa macduum oo waa shay aan jirin musaaqaadka lafdeeda waxa weeye ayana qofkii waxa heshiis lagula gelayaa dhir markaa midhahan midhaysaa inuu ka shaqeeyo oo midhaha ka soo baxaya dabeetana wax ka mida uu qaato markaa xilligaa dee la gelaya caqdiga musaaqaadka midho ma jiraan ama haddii ay wax ka jiraanna majhuul baa laga yahay oo wixii markaa dhulkan ama yacni meeshan ka soo bixi doona ayaa jaahil laga yahay oon la garanayn haddana way ansaxaysay kadaalika ijaarada ayaa iyana lamida dee marka shay la kala kiraysanayo waxay leeyihin waa caqdun calaa macluum macduumi shay aan jirin baa caqdigi lala lagula gelayaayo masalan manfacadan hadda wax la kala kiraysanayo dee waqtil caqdi ma jirto ilayn gurigaa inuu kiraysan doono gaadhigaa inuu kaxaysan doono laakiin hadda dee lama hayo oo manfacadii wax markaa gadaalun laga heli doono ama laga geli doono ama laga kaxaysan doono weeye mar hadday waxyaalahaasiba cuquuddaasiba shay macduuma ama majhuula ay ku ansaxayeen wasiyaduna waa la mid bay leeyihiin fakadalika alwasiya jim tasixu lwasiyatu bilmubham shay markaa aan la caddaynin oon la cayimin way ku ansaxdaa ka an yaquula inuu yado awsaytu biaxadi thawbii labadayda mare midkood ayaan dardaarmay lianna alwasiyata taxtamilu ljahaala ayay markaa ixtimaalaysaa oo falaa yu'ahiru fiiha alibhaamu ibhaamkaasi markaa iyo qarintaasi waxba ma raadinaya wayucayinuhu lwaarisu kaa waariskaa ayaana cayimaya waxay leeyihiin culimmadu shay mubhama wasiyadii way ku ansaxaysaa shaygani waa shay jira waana shay la garanayo isagu oo macduumna maaha majhuulna ma aha waa shay jira waana shay markaa la garanayo laakiin labadan shay kuu yahay ayuunbaa ibhaamu ku jiraayo qarsoodi ayaa ku jirta markaa shaygaa mubhamka ee qarsoodidu ku jirto wuu ku ansaxayaa wuxuu idhi maselen labadaydii gaadhi labadaydii guri labadaydii boloodh ama labadaydii boos mid ka mida ayaan dardaarmay way ansaxaysaa leanna waxay leeyiin wasiyadu mar hadday jahaaladiiba ansaxa ku aqbalaysay ku ansaxaysay ibhaamkana way ku ansaxdaa oo ibhaamkaasi waxba yeeli maayo oo dabeeta ha dhowto marka uu qofkii dhinto maxaa la yeelayaa sidee baa loo siinayaa waariska dhaxlaya ee ninkaa muusiga ahi markuu dhinto ee kan markaa muuse lahugna uu aqbalo waxa uu cayimaya waariska ayaa odhanaya sow laba mare midkoodma ugu dardaarmin taa ka dhigo laba gaari midkood soo kuma dardaarmin waa labadaase kaa ka dhigo isagaa markaa u cayimaya daal tasixulwasiyatu wasiyadu waxay ku ansaxdaa bilmanaafici manaaficda iyo dheefaha waxdaha oo kelideed mu'aqatatan iyadoo wakhti loo sameeyey wa mu'abadatan iyo iyadoo weligeedba laga dhigay liannaha amwaalun waa xoolo muqaabalatun la qaabidiya bilacwaadi wax la dhaafsanayo kal acyaani sidii waxyaalihii muuqanaya oo kale kama annahu tasixu lwasiyatu bilacyaani waxdaha siday ugu ansaxaysay wasiyaduba waxyaalaha acyaanta keligeed duuna almanaafici iyadoonay la soconin waa liimkaani sayruurati almanaafic waxaa suurtagala inay manaaficduna u ahaadaan ilalmusaa ilayka loo dardaarmi biijaaratin kiraysi aw icaaratin ammaanaysin aw ibaaxatin ama u bannayn aw naxwi daaliha iyo kaa wixii la mida wa calaa haadaa kaa haddaan ku soconno tasixu way ansaxaysaa alwasiyatu bilcayni cayn bay ku ansaxaysaa liwaaxidin loo dardaarmo wa bilmanfacati an liukhraa mid kale loo dardaarmo ka an yuusiya biraqabati daarihi raqabada iyo lahaanshaha daardiisa buu lisaydin ayuu markaa u dardaarmay wa bisugnaahaa gelideeda en likhaalidin buu u dardaarmay way ansaxaysaa waxay leeyihiin culimmadu wasiyadu manaaficda oo keliya way ku ansaxdaa iminka masalan guri guriga lafdiisa waxaa la odhanaya waa cayntii in la galo oo loo hoydo oo la degaana waa manfacadii iyo dheefdiisii wasiyada waa la kala qaadi karaa oo wuxuu dardaarmi karaa manaaficda oo keliya wuxuu odhan karaa waxaan kuu dardaarmay guriga degitaankiisa iyo gelitaankiisa markaa gelidaasoo qudhun baa loo dardaarmay guriga lafdiisii looma dardaarmin manfacadaasi iyadoo muuqataa waa loo dardaarmi kara waxaan kuu dardaarmay gurigaa sanadii aad deganaato iyadoo mu'abadaho weligiiba intaad jirtaba inaad deganaato ayaan kuu dardaarmaynaa waa la odhan kara waa muwaqati waa mu'abada maxaa yeelay waxay leeyihiin manaaficdani waa xoolo la qaabiliyo oo acwaad iyo ciwadyo wax la dhaafsanayo ayaa la qaabiliyaa dee gurigaa kiradiisa dee lacag baa markaa la dhaafsadaa marka waa manfaco lacag la dhaafsanayey wasiyayo dardaarna waa lagu samayn karaa sida acyaanta oo kale manfacadii waxay la mid tahay acyaantii oo kale sida cayntii iyo shayga lafdiisii wax loo dhaafsanayo ciwad iyo bedel ayaa markaa manfacadiina wax loo dhaafsanaya markaa sida macayaanta loo dardaarmo ayaa cayntana loo dardaarmaya oo waxay leeyihiin siday ansaxaysa caynta oo keliya in la dardaarmo oon manaaficdu la jirin way ansaxaysaa inuu yidhaahdo gurigaasoo ayaan kuu dardaarmay gurigaa lafdiisuun baan kuu dardaarmay oo aanay la soconin gelidiisu wuxuu leeyahay gurigaa lafdiisaasun baan kuu dardaarmay laakiin gelidiisa kumaan dardaarmin inaad degta iyo inaad gasho kumaan daray gurigaa lafdiisu baan kuu dardaarmay waa acyaantii oo keliya oon la soconin manaaficdii waxay muxuu ku fali markaa waxay leeyihiin waxa suurtagal ah manaaficda lafdeediina inuu helo oo manfacadii hadduu qof kala siiyey amaba u dardaarmay amaba uu kuba waqfayba manfacadiina qof kale waa liimkaani sayruurati lmanaafic ila lmusaalow kan muusaalowgee loo dardaarmay ee caynta keliya loo dardaarmay manaaficdina waxa suurtagala inay wahato kaba soo kirayso war gurigan anaa lay dardaarmay lafdiisa dee adna manfacadiisii baa lagu dardaarmay manfacada iga kiree markaa manfacadii iyo gurigii markaasaa iskula wada wareego ama la ammaanaysay oo la dhasa guriga laguma dardaarmin adiga dee adna manfacadiisu ii dardaarmayeen haddaba ammaan ahaan iskaga gal ama waan ku ibaaxeeye iska gal amaba yacni dee inuu kaba iibsado ayaaba suurtagal ow naxwi daalik saa daraaddeed baa waxay leeyihiin cayn iyo shay keliya ayaa laba qof loo kala dardaarmi karaayo cayntana qof loo dardaarmi karaa iyo shayga lafdiisa manfacada iyo dheefdiisana cid kale loo dardaarmi karaa oo masala daarad buu wuxuu ihi daartaa lahaanshaheed iyo raqabadeed iyo qoorteeda waxaan u dardaarmay ninkaa zayd la yidhaahdo geliddeedana waxaan u dardaarmay ninka khaalid la yidhaahdo markaa midna daartii oo wuxuu leeyahay bilaa manfacaah kana manfacadii oo markaa aan daarin la soconin ayuu markaa leeyahay ayagu siday doonayaan markaa dee ha isugu darsadaan oo ha isugu geystaan markaa ha tasixu lwasiyatu waxay ku ansaxdaa binajaasatin shay nijaasa bay ku ansaxdaa oo yaxilu lintifaacu bihaa in la dheebsadaa ay bannaanto ay xalaaloobayso ka kelbin mucallamin waa ay wax la barayba wa zablin waa digadii wa khamrin muxtaramatin iyo khamro xurma leh wahiya maa cusirad waa ta loo shiiday biqasi alkhaliyati khallimo qasadkeed waa lihubuuti likhtisaasi fiihaa ikhtisaas ayaa markaa ugu sugnaaday waintiqaariha bilirhi iyo guuriday dhaxal ku guurayso waxay leeyihiin culimmadu wasiyadu waxay ku ansaxdaayoo kaloo la dardaarmi karaa musaabihi noqon karaa shay nijaas ah laakiin nijaastaasi nijaas intifaacsigeeda iyo dheefdeeda uu bannaan yahay waa inay tahay shaygu hadduu nijaas yahay in la intifaacsadaana aanay bannaanayn sida khamrigii oo kale dee lama dardaarmi karo ila waa taynuniiqu an yakuuna almusaabihi mima yaxilu lintifaacu bihi laakiin shay waxaa jira nijaas ah oo haddana in la intifaacsado la dheebsado sharcigu inoo banneeyey waxaa la mid ah eyga wax la baray eyga mucallamkaa saynu horaba usoo maray dee ugaar baa loo adeegsan karaa ilaalin baa loo adeegsan karaa xoola ku ilaaliyo inuu zarac ku ilaaliyo ama guri ku ilaaliyo ayaa loo adeegsan karaa waa eyga mucallamkaa waa la dardaarmi karaa zabligu isagu waxa weeye waa digadan dumaaga ah ee had iyo goorale beeralaydaa garanaysa beeraha lagu baxrimiyo ama dhulka lagu nafaqeeyo had iyo goorale dhulka nafaqadu ay ku yar tahay amaba meelaha caraseesha ah ee nafaqada lahayn ayaa digadan xoolaha oo dumaan noqotay siiba ta adhiga ayaa u badane ayaa lasoo qaadayoo dabeetana dhulkaa lagu daadiyo waa lagu nafaqeeya waayo digadani waxay ka kooban tahay intaas oo geed oo markaa xoolahani ay cuneen wey saxradiisi weye markaa dhulkii way nafaqaynaysaa zabliguna markaa waa digada lagu bacriminaya dhulka ayana waa nijaas oo dee waxay qabaan shaaficiyadii aimada in badani in markaa kaadida iyo yacni digada xooluhu inay nijaas yihiin khamre xurmo leh khamraday culimmadu laba u qeybiyaana waxay dhahaan khamro aan xurmo lahayn iyo khamro xurmo leh khamrada haddii marka horeba loo samaysto khamrinimo waa khamro nijaas oon xurmo lahayn khamrana waxaa la yidhahaa khamra muxtarama oo qofkani markan horeba wuxuu u samaysanayey inay khal u noqoto khal buu isagu doonayey dabeetana waxay ka noqotay khamri bay ka noqotay khamradaasi waa khamra muxtarama bay leeyihiinoo dee waxa suurtagala inta markaa dib loo farsameeyo inta dib marka ay u kala baxdo haddii wax lagu dara iyada lama ogolo iyadu ma daahiroodo haddii wax lagu farsamayo inay dib u kala baxday khal noqoto ayaa suurtagal ah oo markaa halkaa laga isticmaalo taana khamra muxtarama bay yidhaahdaan waxaasoo dhan in la dardaarmaa way ansaxaysaa leanno ikhtisaas ayaa ku sugan oo waxaa la yidhaha waxyaalaha lama milkiyo iminka aygaa milki uma lihid digadaa haddaad soo buuxsatood halkaa soo tuulato milki uma lihid khamrada muxtaramada milki laakiin ikhtisaas adaa adaa gaar ku tay aday gaar ku tahay baa lagu leeyahay oo dadka kale ka sheeganaya laakiin ma milki maad milkin midda laba dhaxalna way ku guraysaa wa ikhtisaaskaana waa la kala dhaxlaa oo dhaxalnimo ikhtisaaskaasi digadaasi waxyaalaha lagaa dhaxlayo ayay markaa ka mid noqonaysaa haddii iyadoo halkaa taalla markaa aad ka dhimato shuruudu siiqa siiqada shuruuddeedii waa shar waa rugnigii afraad shuruuddiisii walisiiqati fi lwasiyati siiqada iyo dhawaaqa wasiyada iyo dardaaranka shuruudun ayadan shuruud baa u sugnaatay nadkuruha waxaan ku sheegaynaa fii maa yeli waxaan soo socdaa arib an takuuna alwasiya dardaaranku waa inay tahay bilafdin sariicin lafdi cad aw kinaayan ama lafdi maldaha siday siiqo kasto inuu soo marnayba ay ahayd waa in ama lafdi cad uu qofku ku dardaarmayo niya la soconin ama lafdi markaa maldaho ay niya la socoto labadaa midun waynu ku dardaarma an takuuna wasiyatu bilafdi sariixin aw kinaaya fasariixu lafdiga haddaba sariixa ay kaawsaytu lahu bialfin kubaan u dardaarmay weyo ow idfacuu lahu ama waxaa siisaan bacda mawtii intaan dhinta dibay alfan kun siiya ow acduuhu bacda mawtii dhimashayda kadib siiya ow huwa lahu bacda mawtii kunkaasi intaan dhinta dabadeed buu leeyahay walafdu markaa waa ereyadaasoo kalea sariix la odhanaya kun baan u dardaarmin kunu dhiibay intaan dhinto dabadeed kun siiya intaan dhinto dabadeed kun ayuu leeyahay intaan dhinto dabadeed wallafdu sariixu lafdiga cadna tancaqidu bihi lwasiyatu wasiyadu waa ku xidhan tahay oo waa ku guntantaa wa tasixu waxaanay ku ansaxdaa bimujaradi lafdi lafdigaasoo khaliya iyo dhawaqaasoo khaliya ayay ku ansaxdaa walaa yuqbalu lana aqbali maayo qowlulqaa'ili kii yidhi hadalkiisa annahu lam yanwi bihi lwasiyata wasiya inaanu ula jeedin oo la niyo in laga aqbali maayo lafdigaa sariixay hadduu qofka ka soo baxo wasiyadiiyo dardaarankii way ku ansaxday waxaanay ku ansaxaysaa lafdigaas oo khali ah hadduu yidhaahdo anigu dardaaranu lama jeedina laga aqbali maayo wa midlu haadaa waxaa la mida alishaaratu lmafhuuma ishaaro la fahmi oo min alakhrasi kii dhagoolkaha ama kii aan hadlaynin ka ahaatay qofkii aan hadlaynin ee isaguna ama dhagoolkaha ama hadalku see kale uga xidhmay hadduu isaguna ishaaro ila luqatulishaaraay leeyihiin farahanay markaa wax ku ishaaraan oo yacnii hadday tirati hadday xarab tahayo mid walba macna ayuu u leeyaho waa luqooyin macruuf oo la yaqaano ayay leeyihiin markaa hadduu ishaaro ayana mafhuuma ah oo la garanayo uu ku ishaaro ayana waxay noqonaysaa dee oy markaa sariixana tahay yacni waxay noqonaysaa markaa ayana sariixa siiqa sariixa bay noqonaysaa walkinaayatu laabudda fiiha min anniya kinaayada niye ayaa laga maarmaana maca lafdi lafdiga la jirkiisa walixtimaali lafdi gayri lwasiya lafdigaa ixtimaalaya wasiya waxaan ahayn fayuxadadu lmuraadu min alafdi ujeeddada lafdiga laga leeyahay waxaa lagu xadidayaa biniyati niya lagu xadidayaa waxay leeyihiin kinaayada iyo maldaho markay siiqadu kinaayaba maldah tahay waxa laga maarmaana niyo lafdiga inay niya la socoto mar haddii lafdigii waxaan wasiya iyo dardaar ahaynuu ixtimaalayuu suurtogel yahay lafdigan iyo dhawaaqan uu ku dhawaaqay muraadka iyo ujeeddadu ka leeyahay waxaa lagu xadidayaa niyo ayaa lagu xadidayaa wa min alkitaa kinaayati waxaa ka mid ahay kitaabii haadaa lizaydin kitaabkaygii wuxuu u sugnaaday hebel waalkitaabatu min annaatiqi kitaabo iyo qoraal ka ahaatay mid hadlaya kinaayatu weeye tancaqidu bihi alwasiya ay ku gutoomi maca niya kamaa fi lbeyci sida iibka oo kale waxay leeyihiin kinaayada waxaa ka mid a inuu yidhaahdo kitaabii haadaa kitaabkayga kanahi lizaydin buu u sugnaaday markaa miyuu siiyey miyuu u dardaarmay waxa kala caddaynayaa waxa weeye waa niyada kitaabo iyo qoraal naadiq iyo qof hadlaya ka ahaatay ayana waa kinaayo ay wasiyadu ku gundamayso macniya kamaa fi lbayc asalkeedaba qof hadlaya oo awood leh inuu hadlo qoraalka uu sameeyaa haddii aanu ku dhawaaqin waa kinaayo un waa kinaayo hadday iib tahay inuu yidhaahdo waxaan ka iibiyey shayga hebel hadduu yidhaahdo hebel waxaan u dardaarmay shayga wuu qoray heblaayey waan ku furay wuu qoray waan aqbalay guurkiibuu dabeetana wuu qoray kinaayay noqonaysaa haddii markaa uu uga jeed hadduu ku dhawaaqo shayganuu markaa qorayu ku dhawaaqo dee dhawaaqaasaa la tixgelinaya kitaabadani meesha way ka baxaysaa laakiin haddii aanu dhawaaq raacinin kinaayun bay noqonaysaa inuu furin ula jeediya in kale ayuunbaa markaa la kala weydiinaya marka hadiya goor imika waxa badan maasayj buu iisoo diray ugu furay maasayj baa imika laysu diray oo laysku furaa dee markaa maasayjkaa markuu qoraya hadduu hadal raaciyey ama maasayjku maasayj cooda uu yahay dee lana garanayo qofkii soo diray hadduu cod yahay dee iyada waa waa ku furmaysaa haddii aanu cod ahayne uu qoraal yahay dee labun baa la weydiinaya qofkii soo qoray inuu markuu qorayay ku hadlay haddii aanu ku hadlinay inuu furiin ula jeeday hadduu furiin ula jeedo dee furiin bay noqon hadduu nin faqiiha ayuu doonaya islaanta inuu markaa kaga yarnixiyana dee furiin noqon mayso baa qubuuri lmuusaa lahu waxa kale oo shardi ah inuu kan muusaa lahugu aqbalo waa kitaabkeena alfiqu lmanhaji siiba waxaynu ku jirnay axkaamtii wasiyada rughnigii afraad ee siiqada ahaa iyo shuruuddiisii baynu ku jirnay ba shardiga labaad qabuulu lmuusaa lahu qabuulu lmuusaa lahu waxaa loo shardiyaa ka loo dardaarmay inuu aqbalo waa in kaanat alwasiyatu limucayanin mid la cayimay oo la socay haddii loo dardaarmay fain kaanat alwasiyatu lijihati caamatin hadday u sugnaatay kalfuqaraa'i aw ilculamaa lam yushrad ilqabuulu lama shardiyo waa litacadurihi dee waa shay aan suurtagal ahayn wa talzamu cindaydin waxaanay ku laasimaysaa bimowti lmuusi kan dardaarmaya dhibashadiisa ayay ku laasimaysaa waxay leedahay culimmadu waxaa kaloo siiqada shardi u ah inuu qofka loo dardaarmayna aqbalo laakiin qofkii loo dardaarmayay dee horeynu usoo sheegnayoo mucayan iyo hayru mucayan buu kala ahaa mid wuxua mid la cayimay oo qof iyo laba iyo saddex iyo afar iyo tiro la cayimay oo la garayo hebel iyo hebel ama hebeloo quraan u dardaarana hadduu mucayan yahay ama ay koox la cayimay yihiin oo hebel iyo hebel ama ilmo hebelay yihiin waa inay dhahdaan waanu aqbalay goortay aqbalayaanna way inoo sheegi doonaan haddiise wasiyadani jiho caamo ah oo aan qabuul laga wada heli karaynin loo dardaarmay sida fuqaro dee fuqaradu waa waxa adduunkaa ilaahay ku abuuray oo dhan cid mateli kartaa ma jirto ama culimada ayuu yidhi markaa qabuul ayadaa laba shardi oo suurtagal baanu ahayn mar alliyaaliyo markuu qofkaa dardaarmayay dhintana jihadaa caamka ah ee loo dardaarmay way u laasimaysaa waa u sugnaanaysaa waxay dhaheen jim an yakuuna qabuul ilmuusaa lahu kan loo dardaarmaya aqbalitaankiisu waynu noqdo bacda mowti lmuusi kan dardaarmaya geeridiisa dabadii falaa cibrata wax ka soo qaad male biqowlihi hadalkiisa ow raddiha ama celintiisa fii xayaati lmuusi uu yacni yidhi ama uu celiyey id laa xaqa lahu fiihi xaq kuma sugna id xaqan lahu kuma sugnaani qabla almowti faashbaha wuxuu shabahay isqaada xaqi shufcati qabla albeyci iibka ka hor wa bina'an calaa hadaa kaayna oo ku soconnaa fainahu yasixu waxaa ansaxaya lilmuusaa lahu in qabila alwasiyata fii xayaati lmuusi hadduu ku aqbalay alraddu ayaa u sugnaaday oo u ansaxaya bacda mowtihi wakadalika lahu lqabuulu baa u sugnaaday bacda mowtihi wain kaana radda alwasiyata fii xayaatihi ama radiye lianna alcibrata cibradu waxa weeye fi lqabuuli waaraddi an yakuuna bacda mowti lmuusi kan dardaarmaya dhimashadiisa kadib waa inay noqoto kamaa qulnaa sida aan nidhi waxay leeyihiin culimmadu waxaynu nidhi haddii dadkan loo dardaarmay cid mucayana ay tahay waa inay aqbalaan goormay aqbalayaan haddaba waxay leeyihiin aqbalaadda muusaa lahugu waa inay noqoto kii muusiga ah ee dardaarmay intuu geeriyooday kadib markuu yidhaahdo hebelow dhimashadii dabadi waxaasaan kuu dardaarmay marka uu qofkii dhinto waa inuu yidhaahdaa waan aqbalay ama maan aqbalin oo cibro male hadalkiisa uu ku aqbalay ama radinta iyo celinteedu intuu qofkani nool yahay intuu qofku nool yahay waan aqbalay dardaaranka iyo maan aqbalin midnaba wax ka soo qaad male leanno geerida ka hor xaq ma leh isaga geerida dabadii unbay ahayd geerida dabadii unbay u taallaa inuu aqbalayo inaanu aqbalay laakiin intuu nool yahay ma aqbalayo waxay shabbahaysaa markaa hadduu aqbalo amaba uu radiyo qofka oo xaqu shufca ridaa iibka ka hor saynu soo sheegaynay laba qof baa guri wada leh ama boos bay wada leeyihiin mid ka mida baa wuxuu leeyahay ninkaasi waa ka iibinaya meeshiisiie hadduu iibiyo xaqa shufcadeen leeyahay waa rido waan dhaafay laga aqbali maayo waxaa lagu leeyahay imika mabadihide marka uu qofkaasi iibiyo markaasaad leedahay ama ogolow ama diil waxaa kalooy leeyihiin culimmadu innagoo arrintaa ku dhisayna oo arrintaa ka duulaynaa qofkan muusaa lahoga ahee loo dardaarmay hadduuba aqbalay wasiyadan iyo dardaarankan qofkii muusigaa dardaarmayoo nool waxa uu leeyahay marka uu dhinto dabadii inuu diidu yidhaahda ma ogoli kadalik waxaa u sugnaaday inuu aqbalo geeridiisa kadib walow intuu noolaa haba diido ha yidhahdo wasiyadaa maan aqbalinin lianna waxay leeyihiin aqbalidda iyo celidaba xilliga la ictibaarinayee ay macno yeelanaysaa ee athar iyo raada yeelanaysaa waa marka ay qofka dhibashadiisa dabadii tahay saynu horeba usoo nini laakiin intaa ka hor aanu dhibanin ogolaansho iyo diidma wax ka soo qaad male wacalaa haadaa ka haddaan ku soconno idaa maata almuusaa lahu kii loo dardaarmay markuu dhinto qabla mowti lmuusii kii dardaarmay ka hor badalat ilwasiyatu waa buraysaa liannaha qabla mowti lmuusii gayru laasima waa midaan laasim ahayn weeye fain maata lmuusaa lahu hadduu dhinto bacda mowti lmuusii walaakin qabla qubuli qabuuli lwasiya intaanu aqbalin saxat ilwasiyatu waa ansaxaysaa wa qaama warahatuhuna muqaamahu meeshiisii bay istaagaysaa fi lqabuuli waaraddi xagga aqbalidda iyo celintaba laanum farcuhu weeye fayaquumuuna maqaamahu fii dalika halkaa meeshiisii ayaga istaagaya waxay leeyihin culimmadu arrintaa aan soo sheegnay innagoo ka duulaynaa oo ah aqbalid iyo ogolaanshaa wasiyaduba kan dardaarmaya markuu dhinto dabadii unbay ahaatay arrintaa inagoo ka duulaynaa haddaabu hor dhinto kii loo dardaarmay baa hor dhintay iyadoo kii dardaarmay uu nool yahay ayaa kii loo dardaarmay dhintay dee wasiyadaasi iyo dardaarankaasi waa buray liannahu intaanu dhimanin kan dardaarmayey wasiyadan iyo dardaarankan laasim may ahayn laasim may ahayn markaa mar hadduu kii loo dardaarmayba ka hor dhintay wasiyada iyo dardaarankaasi ma jiro hadduu dhinto kii loo dardaarmayey laakiin kan dardaarmayay dabadii ayuu dhintay laakiin welina aanu aqbalin masalan ninkii dardaarmay ayaa dhintay qofkii baa loo sheegay oo la yidhi war ninkii hebele a saaxiibka ahaydeena ma qaraabada ahaydeena wax ku dardaarmay waa dhintay waabu naxayo isna waa dhintay isagii baa ka dambeeyey laakiin intaanu aqbalin aanu dardaarankii waan aqbalay iyo waan diiday midnaba aanu odhanin ayay isagiina ka baxday waxay leeyihiin dardaarankaasi wuu ansaxay mar hadduu qofkii loo dardaarmayay musalla waa ka dhibasho dambeeye dardaarankaasi wuu ansaxay haddaba yaa aqbali baa meeshii yaallaa dee xaqaa inuu aqbalo iyo inuu diidaba saw isagu muu lahayn waa laga dhaxlay oo xaq laga dhaxlay noqonaysaayo wa qaama warasatu maqaamahu fi lqabuuli aw raddi inay aqbalaan iyo inay diidaanba dadkii ninkan loo dardaarmay ee dhintay ayuunbaa la weydiinayaa hadday yidhaahdaan dardaarankaa waanu aqbalnay dee wuu u sugmi hadday yidhaahdaan maya waanu isaga deynay dad waa maatiye buu ka tegay maanaan aqbalin dardaarankaana dee sidaasuu markaa dhaxal ugu noqonayaa qoladii uu ka tegey ninka muusiga dardaarmayay maxaa yeelay iyagaa faracii kan loo dardaarmayay ah halkiisii ayay markaa arrintaa isu taagayaan xuduudulwasiya wasiyada iyo dardaaranka xuduuddeeda arif yambaqii waxaa aboon lilmuusiika dardaarmaya oo wayudlabu minhu nadban sunnanimona weliba looga dalbi looga doonay an laa yasiida fii wasiyatihi calaa hulusi maalihi maalkiisa saddex meeloodoo meel inaanu ka badinin camalan iyadoo lagu dhaqmayo ayaa saa la leeyahay bixadiidi saacad ibni abilwaqaas radia allahu canhu qaala wuxu uhi caadanii rasuul lahi sala allahu calayhi wasalam ayaa i soo booqday fii xajati lwidaac min wajacin xanuun dartii ashwaytu minhu min ajlihi ama bisababihi aan ugu dhawaaday cala lmowti geeri faqultu waxaan yaa rasuula allah balaqanii waxay soo gaadhay maa taraa waxaad aragto min alwajci xanuun wa ana dumaal nin hantilana waan ahay walaa yariunii ilaa ibnatu li waaxida inan keliya moo cidda dhexlaysaana ma jirto bimacnaa qofku dee cidda xashaynta badan lama waaye dad faral leh ama waxa u jeedaa asal iyo farac waxaan leeyahay dhinantaa afa atasadaqu bihuluthay maali maalkayga saddex meelood marka loo qaybiya laba ma sadaqadaystaa qaala wuxu uhi laa maya qultu waxaan ihi afa atasadaqu bishadrihi haddaba kala barh ma sadaqadaystaa qaala wuxu uhi laa maya athuluthu yakfiik macnaha haddii la godo weeye thuluth ayaa kugu filan ama athulutha tasadaq athulutha sadaqadayso wa thuluthu kaiir ulu saddex meeloodoo meeli way badanta way kugu filantay innaka adigu an tadara inaad ka tagto warasataga dadka ku dhaxlaya akhniyaa iyagoo maalqabeena ayaa khayrun kaaga fiican oo kaaga khayr badan min an tadarahum inaad ka tagto caalatan iyagoo caydha yatakafafuuna annaasa oo dadka gacmaha hoos horsanaya walasta tunfiqu m walastumadii tunfiqu mid bixin nafaqata nafaqa iyo biil iyo wax bixin tabtaqii bihaa wajhallaahi ilaahay wejigiisa iyo raallihashiisa aad ku rabto ilaa ujirta bihaa waa lagaa ajar siin xataa luqma afgelisna ha ahaado oo tajcaluha aad yeeli fii fi imra'atika haweenadaada afgeeda luqmo aadgelisana ha ahaatee wax kasta ood bixisood ilaahay dartii ula jeedo ajri ayaad ka helaysaa haadaa lafdu muslim weeye warawaahu lbukhaariyuna waa wariyey bimili isagoo kale ayuu wariyey ashfaytu minhu ashraftu bisababihi waan u dhowaaday wey an tadara an tatruka inaad ka tagto wey yatakafafuuna annaasa yas'aluuna maa biakufi nnaasi iyagoo weydiisanaya waxa dadka kafafkooda iyo sacbadooda ku jira ow yas'aluuna nnaasa biakufihim ama dadka sacabada hoos dhiganaya sacbada dadkay markaa waxa ku jira doonayaan iyo mee sacbadooday hoos dhiganayaan yatakafafuuna labada macno lagu macneeyey waxay leeyihiin culimmadu waxa habboon welibana wanaagsan in qofka laga codsado oo la yidhaah war markaad dardaarmayso saddex meeloodoo meel xoolahaaga ha ka badin waa taladii iyo dardaarankii nebiga sala allahu calayhi wasalam waayo xilligaa inaad wax la baxdood sadaqadaysataa way ku furan tahay dadkaaga iyo dhaxlayaashaada waxaad uga tegaysaan iyada lafteedu dee waa waxaad ajri iyo abaalmari aad ka helayso wuxuu leeyahay sacad ibnu abi waqaas rasuulullaahi moxamed baa ay soo booqday xajatulwidaac xanuun aada u daranoon geeri u dhowaaday daraaddeed markaasaa nidhi yaa rasuula allah xanuun waad aragtaa waxay hayaa nin xoolo badanna waanahay dee dadna inantaasun baan leeyahayoo cid kale oo markaa dee ama waalida ama asala ama furuuci ma jirto ama cid falal iyo ingoan qaadanaysa inantaa keliun baa jirta maalka saddex meeloodoo laba ma sadaqadaystaa maya buu nebigu yidhi haddaba kala barh ma sadaqaystaa maya buu yidhi markaasuu yidhi saddex meeloodoo meel sadaqadayso weliba saddex meeloodoo meeli way badan tahay inaad dadka ku dhaxlaya ka tagto aqniyo waxaysa ayaa kaga khayr badan inaad ka tagto iyagoo caydhahoo dadka gacmaha hoos horsanaya weliba markay hantida halkii dadkii kuu soo ducayn lahaa ee ku xasuusan lahaa haddii aad markaa wixii wada bixiso oo ay arkaan hantidii aada lahayd ee ay dhaxalka u heli lahaayeen ood wada dhaafisay halkay kuu soo ducayn lahay way ku soo habaarayaan allahuma naxariisaan waa haddii isagaa lahay una dhaafiyey bay odhanayaan waxaa la yaariya wixii nafaqo aada bixiseed ilaahay wejigiisa ku raadinaysana ajri baa lagaa siinaya xataa afgelis aad ruuxa dumareed qabta afka aad u gelisana ahaatee ajri baad ka helaysaa buu nabigu yidhi laakiin ilmuusi bay yidhaahdeen kan dardaarmaya low khaalafa wasiyata rasuulilahi sala allahu calayh wasalam wasiyada iyo dardaaranka rasuulka hadduu khilaafo wa awsaa uu dardaarmo biagsaro wax ka badan min hulusi maalihi maalkiisa hulukii wax ka badan famaa xukmu hadihi alwasiya wasiyadaa xukunkeedu muxuu noqonayaa qofkii waa loo dardaarmay oo waa la faray oo waxaa la yidhi saddex meeloodoo meelun dardaaran qofkii wasiyadii rasuulka sala allahu alay slm wuu khilaafay huludkii wax ka badan buu dardaarmay oo xoolihii kala bar buu dardaarmay ama xoolihii saddex meeloodoo meel labuu dardaarmay wasiyadaa xukunkeedu muxuu noqonayaa qaala shaaficiyatu waxay yidhaahdeen alwasiyatu dardaaran biakhara min ahulusi makruuhatun sharcan sharci ahaan waa mid la karaahaysay walaakinahaa saxiixa laakiin way ansaxaysaa bayda ana ziyaada laakiin ziyaadada cala hulusi laga ziyaadiyey laa tunafadu lama fulinayo ilaa biijaasati lwaraha warahaba banaysa mooyaane fain raduu hadihi ziyaadata hadday celiyaan batalat bilijmac waa buraysaa lianna hada alqadra azaa'id cala hulus xaquhum weeye wain ajaasuu hadday banneeyaanna nafadat ilwasiyatu waa fulaysaa imdaa'na iyadoo la socodsiinayo litasarufi ilmuusi biziyaada waxaa la socodsiinayaa tasarufkii muusigu iyo dardaarmuhu uu ziyaadada ku dardaarmay amaa idaa lam yakun lilmuusi warasa haddaanay u sugnaanin wa awsaa biakara min athuluث falwasiyaةu bizaa'idi cala اthuluثi laqwun weeye lannu xaqu lmuslimiin weeye falaa mujiisa low cid banaysaa ma jirto walidaalika qaaluu calayhi yustaxabu waxaa la suneeyey an tanqusa alwasiya can huluثi اlmaali inay ka nuqsaansan tahay akhda min qowlihi calayhi الsalaatu wasalaam fi اlxadiiثi الثuluثu والثuluثu kaثiir waأkhdan ayضا min atacliil اlwaaridi fiihi iyo tacliil ay ku soo aroray inagoo qaadanaynaa inaka an tadara warahataka aغniyaءa khayru min an tadarahum xaalata yatakafafuuna الnaas waxay laayihiin culimadu haddii aynu madaahibta hortu way isku waafaqsan yihiin inuu qofku xaqu leeyahay uun inuu dardaarmo saddex meeloodoo meel aimada kale waxay ku tegayaan dardaaranka waxa ka dheeraada uu dardaarmay inay burayso laakiin shaaficiyadu waxay yidhahdeen dardaaran in la dardaarmo thuluth iyo saddex meeloodoo meel wax ka badan sharcihaan waa wax la karaahiyeysay laakiin way ansaxaysaa ha ansaxdee waxay leeyihin laakiin ziyaadadaas iyo dheeraadka thuluthka laga dheeraysiiyey lama fulinayo warasada iyo dhexlayaasha banneeya mooyaane tusaale ahaan waxaynu ka soo qaadanaynaa inay hantidiisu saddex kunoo dollar tahay muxuu xaqu yeelanayaa inuu dardaarmo sow kun maaha kun iyo shan boqol buu dardaarmay waxay leeyihiin wasiyada iyo dardaarankaasi waa ansax horta ayada kun hadal kuma jiro oo iyada sideedaa loo bixinayaa laakiin shantaa boqol ee dheeraadkaa waxay leeyahay ha ansaxda laakiin lama fulinayo warasadaa la weydiinaya iyo dadkii dhaxalka lahaa waxaa la leeyahay ninkii aad dhaxalkiisa lahaydeeni kun buu xaqu lahaa inuu dardaarmo kun iyo shan buu dardaarmaye shantaa boqol ma ogoshin mise ma ogolidin waxay dhaheen hadday fain raduu haadihi ziyaada hadday celiyaan oo yaan ma ogolin badalad wasiyadii waa ku burtay bilijmaac waa culimadana way isku waafaqsan yihin maxaa yeelay lianna hadda hada alqadra azaa'id calaa huludi xaquhum intaa dheeraadkee shanta boqoloo tusaaleheenna dee ayagaa xaqu leh wain ajaazuuhu nafadat ilwasiya hadday banneeyaan oo yidhahdaan waa ogollay shantaa boqolu dardaarmee dheeraadkaana kunka dee lama weydiin shanta boqolo waanu ogollay hadday yidhahdaanna wasiyadii waa fulaysaa ama nufidat ilwasiyatu waa la fulin imda'an iyadoo la socotiinayo litasarufi ilmuusi biziyaada dardaarankii uu muusigu dardaarmay ziyaadadan iyo dheeraadka iyadoo la socotiinayo la fulinayo macnaha halkaa khilaaf ku jira ayay kii raajixa markaa doorteen kii majruuxa ama majruuma marjuuxa ahaana may soo qaadanin marka ay shantaa boqol ogolaadaan khilaaf baa madhabka dhexdiisa ku jira ogolaanshahaa shanta boqol ay ogolaadeen ma waxa weeye muusigii dardaarankii iyo tasarufkii uu sameeyey oo ay socodsiinayaan oo bixintaa waxa bixiyey kii dardaarmay mise ayagaa lahaayoo iyagaa iminka shanta boqol siinaya ma waxaa la socodsiinayaa un arrinkii hore isagaa bixiyey oo bixintiisii horunbay socodsiinayaan mise ayagaa bixiyey markaa waxay leeyihiin waa imda'an litasarufi ilmuusi biziyaada waa dardaaranka horun baa la socodsiinaya minhaajka cibaaradii minhaajkaa waxay ahayd wain ajaaza faijaazatuhu tanfiidun wa fii qowlin cadiyatun mubtada haddii ay waaridkii ama ciddii dhaxalka lahayd ay ijaasayso banaysay intii dheeraadka ahayd fa tanfiidun waa tanfiid iyo fulin tii horunbay fulinayaan wa fii qowlin cadiyatun mubtadaatun qowllo wuxuu leeyaha may waa iyagaa bixiyey shantan boqol iyagaa bixiyey isagu kunkaasunbu xaq u lahaaye shanta boqol iyagaa bixiyey iyo maya waa fulin intii horu bixiyey haddiise waxay leeyihin waa marka warasadu dad mucayaniina ay yihiin haddii aanu qofkan muusigaa dardaarmayaa waraso aanu lahayn huludka wax ka badana wuu dardaarmay masalan qofkaniba dee kaba soo qaadba waa qof aan markaa meher sharcigaba ku dhalanin hooyadii dhashayna markaa lama hayo dee cid kaloo xaggan kaga tirsanaysaana ma jirto qofkii halkaas siduu ku jiray buu ayuu weynaado wuu xoolayso hanti buu yeeshay hantidii buu dabeetana kala bar dardaarmay waxaanu xaq u lahaay uun saddex meeloodoo meel markaa male warasa khaasa ma lehee muslimiintao dhan baa wada dhaxlayaoo baytulmaalka hantidiisa la dhigayaayo masaalixdii iyo danaha muslimiinta lagu fulinaya mar hadduu sidaa yahay waxay leeyihiin inta ka dheeraadkaa saddex meelood meeshu iyadu waxa weeye waay laqwin weeye leannu xaqu lmuslimiin waa xaq muslimiinay leeyihiin xaq muslimiinayama haddii cid bannayn kartaa ma jirto cid soxosin kartaa ma jirto idan balu fiirsada halkaa walaalayaal ummadda waxa ka wada dhaxeeya ama dhul iyo balood iyo guri ha ahaato ama cashuur iyo hanti yaroo laga ururiyey ha ahaato ummadda intaa leeg bay ka wada dhexaysaa kaa indhaana baa ku jira kaa curyaankaa baa ku jira kaa waalane waddada meeraysanayaa ku jira keliya waxa lagu qaban karaa unuu ciddaa mas-uulka ka ahi iyo dowladda iyo madaxda ilaa madaxweyne ilaa mid waliba wax maslaxadooda iyo dantooda unbay ku qaban kartaa cid gaarana lama siin karo iyaguna kuma tasarufi karaan haddii lagu tasaruf cid gaara la siiyana dee waa waxyaalaha maalinta qiyaamaha iyadoo tunka lala guusido oo ummadda intaa leega ay daba socoto la keeni doono weeyi waxaad qof qura ka dhacday waxaa laga yaabaa inuu kaa saamaxa amaad si un ugu celiso laakiin ummadda intaa leeg ee mid waalan leh ee mid gidaar jiifa leh ee islaan midac taagan leh baloodhka yaree ka wada dhexeeya ingiriis ka tegey amaba yacni danta yare guud ee halkaa ile ama shilinka yaree laga soo ururiyey ka dhaxlaya guryaha ka dhisanayo ogow inaad naar baad dhisatay oo aada caddaysatay ogow markaa waxay leeyiin falaa mushiisa lahu wax cid bannayn kartaa ma jirto waxay yidhahdeen markaa culimmadu waxa wanaagsan wasiyada iyo dadaaranka thulusulmaal in laga yareeyo leannuu nebigu sala allahu calay wasalam wa thulusu kaiir waa fara badan yahay buui iyo tacliilkan markuu leeyahay inaad ka tagto dadka ku dhaxlayo waxaysa ayaa kaga khayr badan inaad ka tagto ayagoo caydha oo dadka gacmaha hoos horsanaya dee inaad wax badan uga tagtaabay keenaysaa ba yuctabaru lmaalu maalka iyo xoolaha waxaa la ictibaarinayaa cinda mowtilmuusii kan muusiga ah marka uu dhimanto laa cinda wasiyati lama eegayo lianna alwasiyata tamliiku waa milkisiin bacda almowti gerideed bay laismilkisiinayo falow awsaa hadduu dardaarmo bialfi liiratin wa kaana maaluhuna cinda alwasiyati alaaata alaaf buu ahaaday ilaa annahu lam yabqa macahu cinda almowti ilaa alfaani habatat alwasiyatu fii hulusi alfayni bay ku sugnaanaysaa wa tawaqafa albaaqiina wuxuu ku taagmayaa calaa ijaasati alwaraha warasada banaynteeda fain ajaasuu hadday baneeyaan nafada waa fulayan wain raduu baala hadday celiyaanna waa burayaa waxay leeyihiin xoolaha goortan la soo saarayo saddex meeloodoo meeshiisa ee la leeyahay intaasuu xaqu leeyahay waa goorma waxay leeyihiin waa marka uu qofku dhinto marka uu dardaarmayo maaha markan xoolaha la eegayo la leeyahay hantidaa u dardaarmay hulusulmaalkiisii ma tahay mise ma aha waa markuu qofku dhinto marka dardaaranka ma aha leannu wasiyadu waxa weeye milkisiin geerida dabadeeda markaa geeridaa dabadeed wax la milkinayo ee aqbalidii iyo celintiiba markaa ay taagan tahay ayuunbaa hulusulmaal kale la eegaya tusaalehay culimadiina siiyey culimmadu waa reer suuriya waxay dhaheen falow awsaa bialfi liira liirada waa lacagta suuriya kun liire ayuu dardaarmay xoolihiisuna waxay ahaayeen markuu dardaarmayay saddex kun iminka kunkaasaa huluskii ah laakiin dee waa sii noolaayoo xooli waa cunayoo waxbaa ka baxayoo markuu dhintay xoole wuxuu lahaa keliya hugun laba kun dee waxa iminka huluska waxaa loo eegayaa un labadaa kun labada kun markaa huluskooda saddex meelooda meel marka loo qaybiyo ayuunbaa markaa noqonaya kii loo ogolaa kunka markaa waxa ku dheeraadka ah waxaa lagu joojinayaa inay warasadu banneeyaan oo ay ogolaadaan hadday ogolaadaanna kunkiiba si uu dardaarayka ku soconaya hadday celiyaanna dee waa buraya dhaxal buu noqonaya jim yuctabaru hulusulmaali wax la ictibaarin bacda wafaa'i duyuuni daymanka intii la oofiyo dabadi almutacalliqati ee la xidhiidhay bimaali lmeyiti ka dhintay maalkiisa ow bidimati ama dumadiisa lagu lahaa falow awsaa bihulusi maalihi hadduu dardaarmo fainamaa tunfadu lwasiya min hulusi min hulusi maa baqiya waxa u soo hadhay huluskiisa ayaa laga fulinayaa bacda wafaa'i duyuunihi intii daymanta la oofiyey dabadeed qaala lahu tacaala fii shani alwiraasi wuxuu yidhi min bacdi wasiyatin yusii bihaa ow daynin wadaynuna muqadamun cala alwasiyati waa laga horaysan bilijmaaci falow kaana calayhi daynun mustaqriqun kula maalihi xoolihiisoo dhan wada qarqinaya lam tanfud wasiyatuhu fii shayin min maalihi kuma fulayso waidaa kaana lilmuusi wasaaya waxay yidhahdeen culimmadu huludka waxaa la fiirinayaa oo la odhanayaa xoolihii inteebaa u hulusa aan dardaarankii eegne intii wixii dayn lagu lahaa laga bixiyo dabadii dayn markaa xoolaha lagu leeyahay oo masalan dee sakoo kalea lagu leeyahay ama isaga dumadiisaa lagu leeyahay qofkiibaa daymay isagoo dad buu daymay iyo amaha ka qaatay markaa dayntaa xoolaha lagu leeyahay iyo ta isaga lagu leeyahayba la safeeyo wixii soo hadha ayuunbaa markaa la odhanayaa saddex meeloodoo meeli waa intee intaasuu xaqu leeyahay hadduu dardaarmo bihulusi maalihi maalkiiyo saddex meeloodoo meel buu dardaarmo wasiyadaa waxa laga fulinayaa uun waxaa soo hadhay intii daynta la bixiyo dabadiinbaa huludkeeda laga bixinayaa ee hantidoo isku wada duwan inta dardaaranka la bixiyo haddana la odhanayo daynta la bixiyo ilaahay baa wuxuu yidhi dhaxalka markuu ka hadlayey afar aayadood oo aayaadka dhaxalka ka mida min bacdi wasiyatin yusii biha udayn min bacdi wasiyatin tusuna min bacdi wasiyatin yunsina min bacdi wasiyati yuusaa dadhacna dhaxalkaa waxaa la fulinayaa markii dardaaran uu dardaarmay iyo dayn la bixiyo dabadii aayadda waxaa horaysa dardaaranka dayntaa dambaysa dayntuna ayadaa wasiyada ka horeynaysa bilijmaac waxaana yidhahdeen culimmadu dardaaranka waxaa loo soo horraysiiyey daynta cid baa daba taagan aan laga liqayninoo sidaa daraaddeed baa loo dambaysay laakiin wasiyada had iyo goor alle maadaama dad jilicsan baa leh dad aan ku dacwiyi karayn oo layska eryi kara ayaa leh sidaa daraaddeed baa ahmiyad la siinaya arrinteeda ayaa loo horreysiiyey haddaba qofka haddii lagu leeyahay dayn mustaqriq ah oo hantida iyo maalkii uu hayay oo dhanba wada qarqinaysa oo wada qaadanaysa dardaaranna uu meesha yaallo lam tanfud wasiyatu fii shayin min maalihi waxa la yaaliya wax maalkiisaoo wasiya markaa ay ka baxaysa ma jir sian dhaxalba u jirin marka qofka waxa la yaaliya waxa dayna laga bixiyo ama dayn xoolaha lagu leeyaha ama dayn dumadiisa lagu leeyaha nocay doodaba ahaatee wixii dayn lagu lahaa marka la bixiyo ayaa loo yimaadaa dardaaran markaasaa la yidhaahdaa hantidii intaa soo hadhee uludkeedu muxuu yahay waa intaa uludkeedii istexmeeloodkii muxuu dardaarmayna intaa oo uludkii malaigtay mise waa ka badan tahay markaasaa loo eegayaa haddii markaa aanay waxba soo hadhin dee dardaaran ma jiro haddii ay daynta iyo dardaaranku ay dhammeeyaana dee wax la dhaxlaaba inkastoo anay markaa de haddii ay markaa kollayba wixii soo hadha un aanay wasiyadu dhammayn hadday daynta wax ka soo hadhaan yacni kun shilinna ha ahaatee huludkiisunbaa wasiyada iyo dardaarankii noqonaya marka hadday dayntu wada dhammaysato ayaan dardaaran iyo iyo iyo dhexaltoona jiraynin laakiin daynta hadday wuxuun ka soo hadhaan haba yaraatee waxaa huludkiisa ayuunbaa haddii wax dardaarani jiray laga bixinaya halkana waxay culimmadu inooga hadlayaan idaa kaana lilmuusi wasaaya wa tabarucaatun markay u sugnaadeen fii maradi mowtihi maradkii dhimashadiisa tasiidu calaa hulusi maalihi ka dheeraada walam yujzi lwarahatuna azaa'ida ruuciya fii ikhraaji atartiib ataali halkan dhowr qodob oo isku xidhan ayay culimmadu kaga hadlayaanoo waxay leeyihiin qofkan muusiga ah ayaa dardaarano iyo tabarucaad buu sameeyey fii maradi mowtihi markaa uu sii dhimanayey ayuu wax badan dardaarmay wax badanna wuu bixiyey wuxu uhi qofkaa waxaasaan siiyey shaygaa waa waqfay qofkaa intaasaan u dardaarmay markii la eegay hantidiisiina way ka badantahay saddex meeloodoo meeshii loo ogolaa way ka badantahay oo ama wasiyadoo qudhaa noqonaysaa ama inta waqafkoo qudhaa noqonaysaa ama inta tabaruca kada u bixiya baa noqonaysaa markaa huludkii way ka badatay dadkii warasadiiyo dhaxalayaasha ahaana may ogolaanin intii dheeraadka ahayd see haddaba waxaan loo kala horraysiinayaa loo bixinayaa halkaa dhowrkaa qodob ee afartaa qodob ee soo socda ayay ka hadlayaan dariskeena dambe ayaananu ku qaadanaynaa darisku halkaa inagu joogo bilahi towfiiq